بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والآن نترككم مع الخطبة الحمد لله العفو الغفار الكريم الرحمن الذي تفضل على عباده بالنعم الكثيرة والخير الدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشافع ليوم المعاد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه العظيمة الظاهرة منها والباطنة كما امركم الله سبحانه بقوله يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون وقال سبحانه فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون وقال سبحانه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور أيها المسلمون ولليال إلهي با سبحانه وتعالى مهدور دان اسكله إلهي جل وعلا وحو إنه ديقي نعموين آدي آدو بدن waxaa maanta inoo kulmay oo rabbi jalla wacalaa uu ina soo gaadhsiiyey laba ciidood ciiddii weynayd ee ciidul adxaa iyo maalinkan jumcaha oo isna ciiddii asbuuca iyo wiiga ah waxaynu khudbaddan ku soo qaadanaynaa biidni illaahi tacaalaa inaynu isxasuusino saddex qodob oo muhiima qofka muslimka ahina khayrka iyo baraarujinta kama dhergo iyadoo saaka la wacdiyey iyadoo xalay iyo shalay la wacdiyey iyo maalmahan ayuu haddana maanta u baahan yahay sida noolaha biyaha ku noole aanu biyaha uga maarmin ayaa qofka muuminka ahi wacdiga iyo waanada aanu marnaba uga maarmahayn qodobka koowaad walaalayaal wuxuu ku saabsan yahay ilaahay jalla wacalaa inaynu u mahadnaqno ilaahay jalla wacalaa inaynu u shukrino waxaynu qirsannahay dhammaanteen oo aynu dareensannahay nicmooyin aada iyo aada u badan oo aynaan koow iyo laba odhan karin oo aynaan tiri koobi karin ayaa rabbi jalla wacalaa ina siiye gaar ahaan dadkeenna bilaadkan iyo waddankan degan waxaa ilaahayna siiyey nicmatulislaami waaliimaan dad mu'miniin ahoo ahluliimaan ah oo ilaahay iyo nebi moxamed rumaysan sala allahu calayhi wasalam baa rabbi inaga yeelay waa nicmada ugu weyne ilaahay jalla wacalaa dadka uu siiyo waxaa ilaahayna siiyey nicmatu lamni waalistiqraar ammaan iyo deganaansha ayaa ilaahay jalla wacalaa uu ina siiyey oo aynu ku cibaadaysanayno oo aynu wax ku baranayno oo aynu ku shaqaysanayno oo aynu howlaheenna iyo danaheenna guud iyo kuwa gaarka aba ku kala wadanno waa nicmo aada iyo aada u weyn oo qaali ah oo dad fara badan laga xayuubiyey oo aanay haysan waxaa ilaahayna siiyey jalla wacalaa nicmatu risq ilaahay jalla wacalaa arsaaq buu ina siiyey oo in badan oo ka inaga mida ilaahay jalla wacalaa weliba u ballaadhiyey uu waasiciyey waxa ilaahay jalla wacalaa uu ina siiyey cibaado in badan oo inaga mida uu waafajiyey hadday tahay soomkii la soomay maalmihii tegey iyo hadday tahay salaada iyo hadday tahay udxiyada iyo hadday tahay sadaqada kale intaba walaalayaal nicmooyinkaasi ilaahay uu ina siiyey ee aadka u badani waxay inaga mudan yihiin oo inagala gudboon inaynu rabbigii inoogu nicmeeyey uga mahadnaqna jala wacalaa nicmo kastoo aynu haysanaana xagga rabbigeen bay nooga timi wamaa bikum min nicmatin fa min allah nicmo idinkuma sugna mid adduunyo iyo mid aakhiro mid nafeed iyo mid maal dhankay doontaha ka ahaato ilaahay xaggiisay ka timi oo ilaahay baa idinku nicmeeyey jala wacalaa walaalayaal shukriga iyo mahadnaqa qur-aan fara badan baa ilaahay jala wacalaa inagu faraya oo aayaadkii aynu akhrinay ay ka mid yihiin wuxuu ilaahay addoomihiisa farayaa nicmooyinka badan ee uu siiyey inay gartaan oo ay u ictiraafaan oo ay uga mahadnaqaan oy shukrigeedii la yimaadaan haddii addoommuhu mahadnaqa ay la yimaadaan ilaahay nicmooyinka wuu siiyey ee ay hayaana wuu u sugayaa in kaloo aanay haynin oo ka maqana wuu soo siyaadinaya wuu usoo kordhinaya waxaa rabbi yidhi jala wacalaa washkuruu nicmat allah in kuntum iyaahu tacbuduun nicmada ilaahay ka mahadnaqa aya nicmobaa soo gelaysa nicmo kaste ayaa soo gelaysa walaalayaal nicmooyinkaynu haysanaa aada iyo aad bay u badan yihiin midaynu tirin karayna ma aha haddii xataa qofku uu wax dareemaayo oo waxyaabaha qaar inaanu haynin uu dareemaayo intuu hayaa wallaahi aada iyo aada u badan oo hadduu is idhaahdo xisaabi inta uu hayo ee ilaahay jala wacalaa uu bilaash siiyey waxa weeye ma tirin karaayo walaalayaal shukriguna ma aha alxamdu lilah qofku intuu yidhaahdo oo keliya inuu dabadeeta dhankuu doono u rido shukrigu waxa weeye marka lasoo koobo nicmooyinkan ilaahayna siiye ee kala duwan inaynu u adeegsanno taacadiisa oo ilaahay jala wacalaa aynu ku ateecno oo rabbigeen jala wacalaa aynu ku caabudno oo aynu iska ilaalino inaynu ilaahay ku caasino oo ayaan darro iyo guul darro weyn walaalayaal nicmadii rabbi uu ku siiyey ee uu kaa doonayay inaad ku ateecdo ood ku caabuddo inaad ku caasido oo meel xun aad u adeegsataa waa ayaan darro adduun iyo aakhiraba ilaahay jala wacalaa haynaga badbaadiyo qodobka labaad ee walaalayaal aynu isxasuusinaynaa wuxuu yahay macaasida iyo munkaraadka aada iyo aad aynu uga fogaano nafteenna aynu ka ilaalinno cidda aynu mas-uulka ka nahay aynu ka ilaalinno waayo macaasida iyo xumaantu waa mid naar ina geynaysa waa mid rabbigeen jala wacalaa inaga fogaynaysa iyo jannadiisa yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara wuxuu rabbi ina farayaa nafteenna iyo ehelkeenna iyo intaynu mas-uulka ka nahayba inaynu naar ka ilaalinno oo aynu ka ilaalinno wixii naar ay ku geli lahaayeen naartana macaasida iyo xumaanta iyo munkaraadka lagu galaa aada iyo aad waa inaynu uga feejignaano gaar ahaan maalintan ciidda aynu joogno iyo maalmaha ka dambeeya munkaraad dhacaa jira oo wakhtiyadan dadku ay aada u badiyaan ha la yska ilaaliyo dumarkaas turnaanta inay ku dadaalaan baa waajibo hoo saaran oo hadday dumarina maqlayaan waxaynu u sheegaynaa dumarow ilaahay ka cabsadoo isastura raggana waxa waajib ku ah dumarka ay mas-uulka ka yihiin kuwa oryahooda ama xaasaskooda ah kuwa hablahooda ah ay dhaleen kuwa la dhashay kuwa ay si uun mas-uulka uga yihiin inay faraan inay isasturaan oo cawradooda ay qariyaan oo xijaabka sharciga ay qaataan walaalayaal munkaraadka maalmahan dhacee la iska ilaalinayo waxaa ka mid a heesaha iyo muusikada oo aan marnaba bannaanayn in la iska dhegaysto oo maalmahan la yidhaahdo waa lagu raaxaysanayaa waa macsi iyo foolxumo macsidana laguma raaxaysto laguma nafiso daacada ilaahay iyo dhegaysiga qur-aanka iyo dhegaysiga diinta ayaa qalbiga qooya qalbigana nooleeya laguna raaxaystaa walaalayaal dad badan baa maalmahan muusikada iyo waxyaabaha noocaasa aada u dhegaysta ilaa cadaha had iyo jeer barnaamijyo noocaasa laga sameeyaa waa inaynu aada iyo aada isaga ilaalino o aynu ka digtoonaano marnaba ma bannaana hadday ciid tahay iyo haddii kaleba laakiin waxaynu isugu sheegaynaa ciidda dad badan baa badsada ilaahay jala wacalaa aynu ka cabsanno walaalayaal waxaa ka mid a munkaraadka aada u dhaca maalmahan oo kale sawirka oo xadka la dhaafiyo oo waxa weeye gaar ahaan dhallinyarada iyo dadka da'yartaahi ay markaa sawir iskala daalaan wixii daruura aanay keensan sawirka ama xaajo aada loogu baahan yahay aanay keensan waxa weeye waxyaabaha nool ee la sawirayo waa mid walaalayaal baaqi ku ah inuu xaaraan yahay oo aan la oggolayn iyadana yaan la dhayalsan ha la iska ilaaliyo aada iyo aada ha looga digtoonaado waxaa ka mid a munkaraadka dhaca walaalayaal maalmahan oo kale baaraka allaahu fiikum balwadaha dadkii cuni jiray ee hore u isticmaali jiray inay aada u sii badsadaan oo maalmahan oo kale aada mooddo fursad ay ka sii faa'iidaysanayaan in kale oo laga yaabo inay iskaba daysay ama aanay badsan jirinna maalmahan oo kale ay waxa weeye dib u bilaabaan walaalayaal balwadahana aynu iskaga fogaano adduunkeenna iyo aakhiradeenna midnaba dan uma dan uma aha dhaqaalaheenna iyo nafteenna midnaba dan uma aha ilaahay jalla wacalaa waa mid aynu kaga fogaanayno aada iyo aad aynu uga fogaano aynu iska ilaalinno ciddii aynu ka wacyigelin karaynana aynu ka wacyigelinna baaraka allaahu fiikum waxaa ka mid a macaasida walaalayaal maalmahan badata in waxa weeye rag iyo dumarku isdhex qaadaan oo rag iyo dumarkii aan isqabin isla markaana isgeeyaya ay toos isu salaamaan oo qaarkood intay isgacanqaadba dhaafaan ay ismucaanaqeeyaan oo qoorta sidii raggu isu weydaarsan jiray ay isu weydaarsadaan oo rag iyo dumarku meelaha ay isu raacaan gaar ahaan dhallinyarta waxyaabahaasoo dhami walaalayaal waa munkar ilaahay jalla wacalaa aynu ka baqanno wixii ilaahay raalligelinaya aynu ku dadaalno wixii ilaahay inoo banneeya aynu ku ciidno waxyaabaha mubaaxaadka ah iyo daacada ilaahay jalla wacalaa aynu ku ciidno waxaan idinku baraarujinayaa naftayda iyo idinkaba baaraka allaahu fiikum maalinkan ciiddu waa maalin aada iyo aada u weyn jumco oo isna maalin weynana wuu inoogu beegmay ilaahay baa mahad leh maalinkaa walaalayaal qaaliga ah ee labada fadli isgaleen aynu ku dhammaysanno khayr iyo daaco iyo waxa weeye dikriga ilaahay jalla wacalaa aynu ka ilaalinno macaasida iyo kafladda iyo waxyaabahaynu ilaahay kaga fogaanayno ilaahay jala wacalaa dembigeenna ha dhaafo allahuma ina nas'aluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghinaa allahuma aatinaa fi اdunyaa xasana wa fi اlaakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar aquulu ma tasmacuuna waastagfir allah alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaةu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى الظaalimiin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور أيها المسلمون qodobka saddexaad ee aynu isku baraarujinaynaa wuxuu yahay maalmahaasi ciidda ka dambeeya ayaamu tashriiq baa la idhaahdaa sida xoogga badanna waa saddex cisho weeye saddexdaa maalmood ayaamu tashriiq waxaa loogu bixiyey li'anna dadku hilibkii ay qasheen ee udxiyada iyo hilibkii hadyiga ay gowraceen dadkii xajay ayay markaa faafiyaan oo ay wadhaan oo ay isticmaalaan waa maalmahaasi hilbawadhka walaalayaal maalmahaasi rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalama uu inoo sheegay waxa laynooga baahan yahay ilaahayna qur-aankuu ku sheegay suuratu lbaqara rabbi wuxuu ku yidhi jalla wacalaa wadkuru llaha fii ayaamin macduudaat ilaahay xusaa maalmo tirsan dhexdood maalmahaasi macduudaadka ah ee tirsan ee ilaahayna faray inaynu ilaahay xusno sida ahlulcilmigu isku waafaqsan yihiin waa ayaamu tashriiq waa saddexdaa cisho ee ciidda ka dambeeya rasuulkeennuna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama kamaa rawaahu alimaamu muslimu min xadiidi nubayshata alhudali radia allahu canhu ayaamu tashriiqi ayaamu aklin wa shurbin wa fii riwaayatin wa dikrin lilah maalmahaasi ayaamu tashriiqu waa maalmo waxna la cuno waxna la cabo waa maalmo ilaahay jalla wacalaa inoo banneeyey inaynu ku raaxaysanno oo aynu ku nicmaysanno cuntada iyo cabista aynu helaynee xalaashayno ah oo aynu nafta u raaxayno carruurta iyo ehelka u raaxayno dadka masaakiinta iyo dadka ta- danyartana aynu taageerno aynu taakulayno waxaa kaloo rasuulku sheegay wadikrin lilaah sidoo kale waa maalmo ilaahay jalla wacalaa la xuso waxaynu aayadda iyo xadiidka walaalayaal ka qaadanaynaa maalmahaasi saddexda ah ee qiimaha badan iyagana inaynu xuska ilaahay ku dadaalla jalla wacala oo aynu xasuusnaano rabbigeen oo aynu ka fogaano qafladda iyo mooganaanta had iyo jeer xadiidka qeybtiisa hore waa la qaataa oo cunto iyo cabis wixii la helo dee uma joojino waynu iska isticmaallaa laakiin xadiidka qeybtiisa dambena ku camalfal bay inooga baahan tahay baaraka allahu fiikum maalmahani waa maalmo ciidoo dadka qafladdaa ku badan ilaahay waa inaynu xusno jalla wacala xuska maalmaha lala imanayo kii caamka ahaa oo mar walba qofka u furan inuu ilaahay jalla wacalaa xuso iyo kii khaaska ahaa labaduba way soo gelayaan waxaa soo gelaya dadka xajka joogaa markay jamaraadka tuuranayaan dikriga ay la imanayaan waxaa soo gelaya dikriga caamka ah waxaa soo gelaya salaadaha shanta ah dabadood in waxa weeyaan marka la takbiirto oo dikri lala yimaado oo dikrigaasi waa mid muqayada oo maalmahan oo kale wuxuu ku qaydan yahay salaadaha dabadooda salaadaha faralka ah waxaan u soconayaa ilaa maalinta ee ciidda ku afara ama ayaamu tashriiqa maalinta ugu dambaysa waayo ilaahay baa yidhi wadkuru llaha fi ayaami macduudaat walaalayaal waxaa kaloo furan kii caamka ahaa markaa dikrigaasi waxaad mooddaa weli inaynaan aada ula qabsan iyadoo marar badan laynagu baraarujinay qof waliba waa inuu sidiisa ilaahay u xuso oo guriga ku xuso oo masaajidka ku xuso oo meherada ku xuso oo u suuqa ku xuso oo xuska ilaahay jalla wacalaa iyo takbiirta kor loo qaado maalmahan qaaliga ah salaada dabadeedana iyadana waa lala imanaya oo waxay ka soo aroortay salafkii ummaddan saxaabadii iyo ciddii ka dambaysay camalka muslimiinta ayaa sidaa ahaan jiray bay ahlulcilmigu yidhaahdeen ijmaacyana waa lagu soo raray laakiin qaabkan aynu inagu u qaadnaa had iyo jeer imaamka akhriya inteenna kalena waynu ka daba nidhaahnaa arrinta noocaasa mar dadka la barayo mooyaane dadku haddii ay dee garteen oo ay garanayaan waa dikriyo qof waliba sidiisa ha u qaado hadday isku beeganto waa halkeeda laakiin adkaartan kale ee salaada ka dambaysa sida qof waliba sidiisa ula imanaayo waa inu markaa ee takbiirtan iyo adkaartan maalmahan la qaadayana uu qofku sidiisa ula yimaado weliba waxa fiican in tasbiixda la horraysiiyo dabadeetana qofkii doonayaa uu qaado oo uu waxa weeyaan markaa ku xigsiiyo walaalayaal ilaahay aynu maalmahan aada iyo aada u xusno waxaan idinku baraarujinayaa baaraka allahu fiikum qofkii saaka ciiddii tukaday jimcaha waxa weeye inuu markaa tukaday iyo inaanu tukan labaduba way u bannaantay laakiin salaadii jum salaadii duhur marnaba ka dhici mayso hadduu jimcihii tukadayna wuu tukaday haddaanu jimcaha dadka la tukanna salaadii duhur baa waajib ku ah oo saaran marka waxaa laga yaabaa inaad guryaha ugu tagtaan ama meelaha kula kulantaan dad iyagu aan jimcihii tukan dadka qaarna aada waxba uguma fiirsadaane waxba laga yaabaa inay moodaan macaal duhurka in laga dhaafayo maya sidaa ma aha haddii aad saaka ciiddii tukatay waxaad rukso u haysataa jimcaha inaad tukato iyo inaad tukan haddaad jimcihii tukato wanaagsan haddaanad jimcihii tukanin mar layba duhurkii kaa dhici maayo waa inaad salaadii duhur la timaado oo afartii ragcadood aad tukato haddii saaka ciiddii dadka aanad la tukanna jimcaha inaad tukato oo aad dadka la tukato salaada jimcu waajib bay kugu tahay haddaad ka tagtana dembiila ayaad noqonaysa waayo cidda ruksadan haysataa inay jimcaha ka tegi karto i duhur ka dhigan karto waa cidda subxii ciidda dadka la tukatay ee ciiddii kala qayb gashay ilaahay khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay ha dhaafo kii waalidkeen ilaahay ha dhaafo ilaahay jalla wacalaa nicmooyinkaasi uu ina siiyey ilaahay haynoo ziyaadiyo ilaahay nicmooyinkaa haynoo ziyaadiyo dowlad iyo shicibba ilaahay hayna wanaajiyo tubta khayrka ilaahay jalla wacalaa haynagu rido intii xanuunsanaysa ilaahay haynoo caafiyo intii xanuunsanaysa ilaahay haynoo caafiyo intii caafimaad qabtana ilaahay haw ziyaadiyo xanuunadaasi ilaahay jalla wacalaa hayna gees mariyo ilaahay jalla wacalaa xanuunadaasi hayna gees mariyo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbi